نورنا لم يرى ربي في ليالي الكرب نورنا لم يرى ربي في ليالي الكرب فاضياه مشرق في دروب الموكب فاضياه مشرق في دروب الموكب آه إنه قرآننا وأحاديث النبي بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan barnaamijka tarbiyada carruurta oo toddobaad waliba hadahan oo kale aad ka maqashaan warbaahinta islaamiga alfurqaan waa maalinlimo jimco ah taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha safar kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga dhanka kalena waafaqsan soddonka bisha agosto labada kun afar iyo labaatanka qodobada maanta oo jimco aad barnaamijka ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah maxay tahay waxyaabaha ilmaha yar u horseedi kara inay guul ka gaaraan waxbarashada sideese uu waalidka arrintaas ugu kaalmayn karaa ilmaha yar warbixin qodobkaasi ku saabsan ayaad barnaamijka ku maqli doontaan waxaad sidoo kale maqli doontaan inta uu barnaamij ka socdo sidee salafka igu kala cadaalad samayn jireen carruurtooda xalqada toddobaad ee taxanaha salafka iyo carruurta ayaad ku maqli doontaan sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan intaan barnaamijka ku guda jirno xubinta sheeka xariir taasoo faa'iida u leh carruurta garaadkooda sidoo kalena ay ku fahmayaan waxyaabo badan oo dhaqankooda ka mid ah xubinta qadka telefoonka ayaad sidoo kale maqli doontaan oo aan toddobaadkan ku wareysannay carruur fara badan oo nagala soo xidhiidhay qaar ka mid ah wilaayaadka islaamiga xubinta siirada nebiga sala allahu calayhi wasallam ayaana meesha ka marneen waa mar kale iyo barnaamijka tarbiyada carruurta يروج نورنا دستورنا ونظام النوجب وسواه لم نجد أولا من مذهب وسواه لم نجد أولا من مذهب لا ليس في الشرق هدى لا ولا في المغرب waa hagaag carruuray mar kale waxaan hawada idinka leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu aan ku bilowno barnaamijka maxay tahay waxyaabaha ilmaha yar u horseedi kara inay guul wanaagsan ka gaaraan waxbarashada sideese uu waalidka arrintaas ugu kaalmayn karaa ilmaha yar warbixinta idinku soo maqan ayaad ku maqli doontaan ها قد تنام حلمكم من مثلكم قد حاز من دنياه حفظا للكتاب وثوا مدامع فرحكم يا فخركم أنتم شعاع الشمس إن حل الغياب waalid walba wuxuu u baahan yahay in ilmihiisa noqdaan midaad ugu fiican tacliinta mar kastoo ilmuhu guul ka gaaro waxbarashadana wuxuu waalidka dareemayaa farxaddan la soo koobi karin jidka dheer ee loo mara tacliintana waa mid u baahan dadaal iyo dulqaad badan waa mid u baahan iskaashi dhex mara waalidka iyo ilmihiisa macallimiinta iyo guud ahaan dugsiga uu ilmaha wax ka barto haddii xidhiidhkaasi noqdo mid joogta ah oo wakhti la siiyo waxay u badan tahay in tacliinta ilmaha laga gaaro guul weyn haddiise xidhiidhkaasi dayacmo waxaa dhacaysa inay timaado guuldaro taabanaysa dhammaan dhinacyadan soo sheegnay ilmaha wax baranayana wuxuu aad ugu baahan yahay caawinaad joogta ah iyo dhiirigelin uu ka hela waalidkiisa ardaygu kolkii uu taasi helo wuxuu dareemayaa inuu hayo howl waxtar leh oo anfacaysa naftiisa waalidkiisa dalkiisa iyo diintiisa haddaba siduu waalidka u kobcin karaa ilmihiisa si uu tacliinta guul uga gaaro ugu horeyn waa inaad waalid ahaan diyaar ugu tahay inaad tacliinta ilmahaaga wakhti gelisid si ilmahaaga ay horumar wanaagsan uga sameeyaan waxbarashada waxaadna ku dhaqaaqdaa qodobada soo socda wareeso ilmahaaga markii ilmaha guriga yimaadee laga soo daayay iskuulka weydii kana wareeso waxyaabihii uu maanta kala soo kulmay dugsiga ilmaha yaryar aad bay u jecel yihiin inay waalidkooda u sheegaan iskuulka siduu maanta ahaa iyo weliba waxyaabihii uu soo bartay daqiiqadaas yar ee aad ilmahaaga dhegaysatay waxay waalidahaan ku siinaysaa warbixin muhiim ah ilmahaagana waxay siinaysaa kalsooni buuxda ku baraaruji ilmahaaga akhriska waa inaad ilmaha tustaa ugana sheekaysaa muhiimadda ay leedahay in wax la akhriyo haddii uu yahay guriga meel wax lagu akhriyo waxaa ilmaha u sahlanaanaysa inuu ku dhiirado wax akhriska ku barbaarinta ilmaha ee xagga akhriska waa inaad bilowdaa wakhti hore taas waanu la jeedna inta ay carruurtu yar yihiin waxa aad muhiim u ah in la geeyo goobaha wax lagu akhristo sida maktabadaha iyo wixii la mid ah ilmaha oo loo sameeyo jadwal joogto ah ilmuhu waa inuu leeyahay jadwal joogto ah oo uu raaco tusaale ahaan waa inay ilmaha u kala baxsan yihiin wakhtiga wax akhriska wakhtiga ciyaarta nasiinada wakhtiga cuntada iyo wakhtiga hurdada haddii uu jadwalka isku qasmo waxaa dhacaysa in ilmuhu jahwareero islamarkaana uu garan waayo qaabkii uu wax u wadi lahaa waxaa habboon in waalidka ilmaha la jooga kolkii uu su'aalaha iyo layliga iskuulka ka shaqaynayo ama waa inuu meesha ka agdhow yahay waa in dhammaan waxyaalaha ardayga qalqalgelin kara laga foogeeyaa goobta akhriska sida raadiyaha tiifiga kombiyuutarka iyo wax kastoo ilmaha mashquulin kara xidhiir lala sameeyo iskuulka waxaa laga maarmaan ah in waalidka xidhiir joogtaha la yeesho iskuulka ilmuhu dhigtaan waa in waalidku tagaa iskuulka kolkii uu sanad dugsiyeedka bilaabmo si ay isku bartaan macallimiinta iyo maamulka dugsiga macallimiintuna waxay noqonayaan kuwa mar walba kula socodsiiyo hadba meesha ay tacliinta ilmaha gumarayso iyo waxyaabaha loo baahan yahay in ardayga laga caawiyo waxayna muhiima in waalidka isbuucii hal mar soo booqda iskuulka ilmaha si uu indhihiisa ugu soo arka siyaabaha kala duwan ee ilmaha wax loo baro waxaa loo baahan yahay in waalidka macallimiinta u sheego fikirkiisa ku wajaanaabsami socodka tacliinta ilmaha macallimiinta waxaad weydiisaa maalmaha la doonayo in la soo celiyo shaqooyinka ilmaha loo diro homewoga ama shaqo guriga waxaa kaloo weydiisaa haddii ay jiraan waxyaalo kale oo dheeraad ah oo ilmahaaga u baahan yahay su-aalaha noocaas ah waa kuwa ay mucallimiinta aad u qiimeeyaan waxaana waalidka loo arkayaa waalid dadaal badan oo aad u halgamaya ثم دامع فرحكم يا فخركم أنتم شعاع الشمس إن حل الغياب
نورنا فيه فخار للورى والعربي نورنا فيه فخار للورى والعربي قد أظلتنا به راية النصر الأبي قد أظلتنا به راية النصر الأبي barnaamijka tarbiyada carruurta ayaad weli dhegaysanaysaan idaacadda islaamiga alfurqaanna waa uu idinkaga imaanayaa sidee salafkay ugu kala cadaalad saameyn jireen carruurtooda waxaad ku soo dhowaataan xalqada toddobaad ee taxanaha salafka iyo carruurta waxaana halkani ka soo jeedinaya sheekh casaam abu yaxya ناديت يا كل الورى فلتسمعوا مني قصيدا فاح عطرا وانتشى عن صحبة منحوا فؤادي رونقا وازداد أنسي والمسرة والهنا وازداد أنسي والمسرة والهنا وانزاح همي والمآسي بددت فلقاؤهم عذب بهي يرتجى لا تسألوني عن مدى حبي لهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين أما بعد aynu ku dhexjirnay xalaqaadkii xayaatu salaf waxaynu si gaar ahaan ugu dhex jirnay cinaayatu salafi bilabnaa waxyaalahay cinaayada ugu sameyn jireen maanta waan iskor taagana waxaa ka mid ah alcadlu baynahum in ilmaha loo cadaalad sameeyo ilmaha haddaad dhashay waxaa la rabaa inaad u cadaalad samaysid ayaa la rabaa haddii aanad dhalin oo iyagoo istacweynaya ay kuu yimaadaana waxaa la rabaa iyaga laftoodana inaad u kala cadaalad samaysid oo aanad u kala exanin ilmaha markii loo cadaalad sameeyo hadhow toole isku sibay kuugu baari samaynayaan laakiin haddii midna aada dhistid midna aada dayacdid waxaa dhacaysa markaas in kanna uu caaq ugu noqdo kanna waxaad ka heshaa ay yaraato ayaa dhacaysa ibraahim ibnu adham ayaa waxaa laga wariyey inuu odhan jiray isagoo salaf ka waramayo kaanuu yastaxibuuna an yusawuu bayna awlaadihim xataa fi lqubal wuxuu leeyahay salafku waxay jeclaan jireen awlaadooda inay siman oo wax kasta ay ka simaan ayay jeclaan jireen xataa dhunkashada ayay ka simi jireen oo ilmahan hadduu dhunkado ilmahan kalena waa uu dhunkan jiray khaliifkii raashidka ahaa cumar cabdilcasiis ayaa waxaa la yidhi inaanu aada u jeclaa ayuu intuu soo qaaday ayuu laabta soo gashaday ninkaasna inuu aada u jeclaa ayuu ahaa markuu saa u soo qaaday oo uu laabta soo gashaday ayaa wuxuu dareemay in ilmihii kalena ay u baahan yihiin maxay in laabta lasoo geliyo ay u baahan yihiin markaasaa wuxuu ku yihi baadha yaa fulaan wallaahi inii la uxibuk wamaa astatiicu an uhiraka calaa akhiika biluqma aabbo waa ku jecelahay buu ku yidhi oo ilmaha kale waan kaa jecelahay laakiin waxaad ogaanaysaa luqma wax yaroo afka la geliyo inaanan ilmaha kale ku dheerayn karin ayaad ogaanaysaa sababtu maxay tahay waajibkii saaran baa wuxuu yahay inaan idin cadaalad sameeyo jacaylka ilaahay baa tabaaraka wa tacaala abuura ilmahana mid baa qalbigaaga degaya oo aad ka jeclaanaysaa kuwa kale oo dhan aad ka jeclaanaysaa laakiin taasi ma keensanayso inaad cadaalad darro samaysido aada u eexatid kii aada jeceshahay kan kalena aad ka eexatid labadaba adaa dhalay labadaba ilaahay tabaaraka wa tacaala aduu ka abuuray maxaa la rabaa marka labadu inay kuu sinaadaan xagga waxsiinta qalbigaaga ma maamushido allah maamula oo ma sinaan karaan laakiin gacantaada waxaa la rabaa inay u sinaato ayaa la rabaa xasan albasri ayaa isaguna wuxuu odhan jiray idaa lam yacdil ilmucallim bayna sibyaani kutiya min aldalama ilmaha macallinka haya markay usoo dacwoodaan ee ay mar walba idhaahdaan hebel baa waxa igu sameeyey iyo hebel baa waxa igu sameeyey haddaanu cadaalad samaynin oo midkii gardaran aanu gardarada ka qabanin midkii garlana gartiisa aanu siinin waxaa lagu qorayaa inuu ka mid yahay daalimiinta sababtu maxay tahay sababtu waxa weeyaan macallinku waa mas-uul wuxuu mas-uulu yahay ilmahaasuu hayo ayuu mas-uulu yahay mas-uuliyad kasta oo la hayana maalinta qiyaamaha waa la isweydiin doonaa haddii markaa ilmaha uu meesha ku baro cadaalad darro uu ku baro waa shay aakhiro la weydiin doono hadhowna waxay u baahan tahay su-aashaasi jawaab ayay u baahan tahay haddii jawaab saxa weydana ciqaab bay leedahay waxaa la rabaa qofka macalinka inuu ilmaha cadaalad u sameeyo waalidku cadaalad u sameeyo qof kastoo ilmaha gacanta ku haya oo cadli iyo cadaalad ugu sameeyo ayaa la rabaa si marka ay u noqdaan ilmo kuu siman oo wanaagooda kuu sinaado ay u noqdaan subxaanaka allaahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk
فلتقبلوا مني ودادا صادقا أرجو به أمنا إذا جمع الورى أجني بصحبتكم نعيما خالدا في جنة الفردوس قد طاب الجنى في جنة الفردوس قد طاب الجنى نورنا فيه فخار للورى والعرب نورنا فيه فخار للورى والعرب قد أظلتنا به راية النصر الأبي قد أظلتنا به راية النصر الأبي
weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka tarbiyada carruurta qeybihiisa dhexe ayaanna ku sii siqaynaa waxaad markani ku soo dhowaataan xubinta sheeka xariir taasoo faa'iido u leh carruurta garaadkooda sidoo kalena ay ku fahmayaan waxyaabo badan oo dhaqankooda ka mid ah waxaana halkani ka soo jeedinaysa mid ka mid ah hooyooyinka soomaaliyeed hoyo hawaayin hawaala loobin hoyo hawaayin labada waalid hoyo hawaayin wardheere aabe hoya hawaayin waxsiiska hooyo hoya hawaayin walaala dhowra hoyo hawaayin hawaala loobin mageli baaro horaay manaaskii baa gobno hobaay gobnoobood geedalka waahayday maabahabaa socdaalaay socdaaloo sodoon maqnaahaday
sheeko sheeko caruurey maanta sheekadeyna maanta waxay ku saabsan tahay hadda ka hor ayaa waxaa dhacay meel miyi ah oo baadiye ah ayaa waxaa ku noolaay afar qofood oo is dhashay afartii qofood oo is dhashay marka waxaa dhacday maxay ahayd een waxay degnaayeen meel oo baadiye ah marka maxay ahayd waxay lahaayeen beer hooyada iyo aabihii iyo wiilkii iyo gabadhii waxay aadeen beerihii beerihii markay aadeen ayaa waxaa dhacday in oo maxay ahayd hooyadii gabadhii waxay ku dhahday maxay ahayd een adiga iyo wiilka baxa xaafadda aada ee maxay ahayd guriga taga badar karsada subaxi waaga markuu baryo wiilka maxay ahayd xoolihii ha raaco adigana maxay ahayd soo laabo oo maxay ahayd beerta iigu imaaw caanaha soo lul ee meesha iigu imaa bay ku dhahday marka maxay ahayd gabadhii markii saas sheekada lagu sheegaya waxaa dhegaysanaysay dad qalataa dhegaysanaysay dad qalatadii waxay samaysay way soo raacday gabadhii soo raacday gurigay la imaatay guriga meel kamid a u gashay kadib maxay ahayd gabadhii iyo wiilkii guriga markay imaadeen dabay gabadhii shiday dabkiiyaa waxay samaysay biyey aaga shubtay intay ciddaa dariska wax ka doonatay gabadhii marka laba mar camal markay dabkii shido oo dabkii sida laaga damiyey way baxday eedadeeda u tagtay waxay tiri eeda cawada cashadii waa karsan waayne ee maxay ahayd waa iska dhaafnay marka waxay tiri guriga taga anaa badaraa cuntin idin keenaayo meesha igu suga eedadii ay imaatay badaraa u keentay badarkii cuneen albaabka soo xirxirtii dhahday way ka tagtay dad qalatadii oo warka dhegaysanaysay markay jiifeen waxyar kadib xoogaa saacada ka bacdi markay jiifeen gabadha soo kacsee tiri soo kac soo kac caanihii weli ma dhulin miya mayo ilaa hadda ma jiiftaa haa waa jiifaa haye soo bax soo bax beerta caanaha lagu lulaa soo bax nawad eeda hadda leema seexanaya maya maya maya waqtiga waa nagu dhammaaday soo bax beerta lagu lula caanihii waa is soo raaceen gabadhii iyo maxay ahayd dad qalatida is soo raacay markay muddo soo lugeynayeen waxaa dhacday waxay dhahday waxay dhahday eeda beerta intayba ku taala intaa naga bixisee maya caadi waayo koraan kasoo galaynaa beerta macnaha dhinacan waa ka cabsanaynaa intaan ka baxaynaa hay waaye waaga markuu barisay u socdeen oo iftiinka oo soo iftiimi gabadha waxay aragtay naagta inay dad khalato tahay kadib waxay dhahday marka way yaabtay markay aragtay way argagaxday aaday u cabsatay markaasaa waxay dhahday horteeda soco gadaalna ha soo fiirin saddex maalin iyo saddex habeenay is lugeynayeen dad khalatadii gabadhii kadibaa waxay ku dhahday markay meesha geesiyaa ilmihii kusoo kala ordeen waxay dhaheen alla hooyo waxay noo keentay way ku farxeen waa la qaaday meelaa la fariisiyey gabadhii gabadhii see meesha u fadhisay waxaa loo keenay maxay ahayd faraha dadka iyo madax la kariyaa loo keena oo dad ah markaasee la yaabtay meelay saas oogu shubtay kadib marka maxay ahayd ayagii way seexdeen markay seexdeen gabadhii marka way soo carartay markay soo carartay usoo carari soo cararaysaa marka dambe waxay tiri hadday kaa daba imaadaan halis waaye geedkaa iska fuul geeday fuushay geedkii markay fuushayaa maxay ahayd intay gabsaarka u saarna iska furti ee isku xirxirtay istiraha dhicin ee ahaantiina meel surati ee maxay ahayd waxyar ka bacdi waxay aragtay birmad iyo dadkiioo soo daba cararaya oo raadinaya ayadii oo dhahaya maxay ahayd warwey fakatee aabiya warwey fakatee aabiya kadibna maxay ahayd waxay sameeyeen marka meelahay kala raadiyeen kadibna way iska laabteen martay ka imaadeen ku laabteen gabadha marka waaga markuu baryay waxay maqashay geed geelka bahal koorta oo u jirta oo meel macnaha saas galow galow galow ka dhehaysa maqashay kadib marka geelkii aaday cid oo reebaadiyo meesha deganay u tagtay ciddii reebaadiyaha a qabteen gabadhii waa la raadiyey kabacdi cidahooda lagu raadiyey kadib maxay ahayd sidii loogu geeyey sheekadiina halkaasay kusoo gabagabooday sidii bilaney bil dhalatay sidii biyo loo haraaday sidii burcad loo basaasay sidii guuguu la yeedhay sidii godliyo miyaradii sidii guun wiil ku curatay miyaan kugu goohay gacalo miyaan kugu goohay gacalo hobeeya hobeeyo hobeeya hobeeyadu hadalba maaha caruurta lagu habaaye oo caruurta lagu sabaaye sabaa lagu seexiyaaye hobeeya hobeey hobeeya hobeeya hobeey hobeeya dhammana wiilkahaygiyowa sadkuu rabbi kaheenayowa oo kiiyan sugahayayowa hobeeya hobeey hobeeya adoo geeldhalay la jooga hoyo adoo laba go iyo shaadhle adoo gaaladii gumaaday hoyo adoo qori garaba ka haysta
نورنا فيه فخار للورى والعرب نورنا فيه فخار للورى والعرب qeybaha dhexe ee barnaamijka tarbiyada carruurta ayaan isla soo gaarnay idaacadda islaamiga ee alfurqaanna waa uu idinkaga imaanayaa balse markana waxaad ku soo dhowaataan xubinta qadka telefoonka oo aan toddobaadkani ku wareysannay carruur fara badan oo nagala soo xidhiiray qaar ka mid ah wilaayaadka islaamiga iyagoo sidoo kale ka jawaabaya su'aalihii aynu weydiinnay toddobaadkii hore waxaana toddobaadkani wareysaday carruurta wariyaheenna cabdifataax faarax diiriye
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أدقوا مقعة قبل هذا هلك عدنا بس وعس مصعب يعقوب عجانا بس وعس دجمة تاكو ساكو يعني بس وعس برنامج التربية العروض تدوات كتير من بس وعس حواسة يعني سؤالي لي شوية من صوت يا رجل ها أنكو رين سأشكو بعد إن حاش شايفتا إن سسنا يقول أنت عمرك من قبل لا أنا سدحت واحد شايفتا إن قاعد مدح الكبر فاي بيت أو مدرسة أخبرتها حلب نقط أب ما شاء الله مستقبلك حاجة عشان أنا قلت زي حاب برنامج التربية العروض كان وقت القادم ساعة قرآن آخر ده بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر ugu dambeyntii ayaad halkan ka salaamaysaa والعلي المجاهد يا رب السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة adigoo magacaaga ku bilaabay halkaad naga soo wacis
magaciigu cabdisaaq ibraahim aadan Ee.
waxaan joogaa hogaale sakow maasha allah in barnaamijka tarbiyada carruurta in toddobaadkii tegay mala socota haa su-aalihii la isweydiiyen soo diyaar haa aan ku horeyna su-aasha koowaad in waxaad sheegtaa in sagsana ay ku dhintay cumar bin khadaab lixdan iyo saddex waxaad sheegtaa in magaalo madaxda gobolka baay baydhabo madrasayaa wax ka barataa macadka maamari mustaqbalka in maxaad jeceshanaa noqoto mujay maxaad barnaamijka tarbiyada toddobaadkan uga qayb qaadanaysaa tafsiir
ku socod بسم الله اللهم عيسى بالله خير الرحمن اللهم حريق المحرسة الرحيم اللهم حريق المحرسة والعصر يحرق كبارتي إن الإنسان إنسان لفي حسن الخسارة بحي يسكلمه إلا الذين كلهم إيه آمنوا ولهم إيه وعملوا الصلاة الصالحات أعمالهم الأكشن ولهم إيه يتواصوا بكبر بارمين بالصبر شبكة يتواصوا بكبر بارمين بالمحامة المحرسة
maasha allah ugu dambeyntii ayaad halkan ka salaamaysaa إزاي ضمان إذا عدى الفرقان يمكن أن يعود annagana ku salaamayna السلام عليكم وعalaykum الsalaam waraxma adigoo magacaaga ku bilaabay halkaad naga soo wacis دقمين سرقلي magacaaga مريم آدم حسين maryan ayaa lagu dhahaa in barnaamijka tarbiyada carruurta in toddobaadkii tegay mala socotana ها in su-aalihii la isweydiiyey ma soo diyaar ها ayee su-aalahan gudagelaynaa aan ku horeynay su-aasha koowaad waxaad sheegtaa in sal sano ayuu ku dhintay cumar ibni khadaab نحن نسدح waxaad sheegtaa in magaalo madaxda gobolka habay بيضو
waa tahay in madrasadaada wax ka barataa دار القرآن
okay mustaqbalka in maxaad jeceshaha inaad noqoto معلمات maxaad barnaamijka in tarbiyada aad toddobaadkan uga qayb qaadanaysaa أبي إسحاق تفد فؤادك الأيام فتى وتنحج جسمك الساعات نحتى تدعوك المنون دعاء صدق ألا يا صاح أنت أريد أنت أراك تحب عرسا ذات خدر أبت طلاقها لك يا سبات تنام الدار ويحك في خضيق بها حتى إذا مت انتبهت in ugu dambeyn ayaad halkan ka salaamaysaa amiirkeena uu cuweyda dhammaan muslimiinta meel kastay joogaan assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته adigoo magacaaga ku bilaabay iyo halka aad naga soo wacayso
magacay waa safiyo waxaan joogaa degmada saako safiyo oo saakoo joogta barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii tegmada socota ha su-aalaheeda isweydi ma soo diyaaris ha aan ku horeyna su-aasha koowaad ee waxaad sheegtaa in si sanac uu ku dhintay cumar ibn khadaab lixdan iyo saddex waa tahay waxaad sheegtaa magaalo madaxda gobolka baay bedawo
madrasaya wax ka barataa imaamu malik maxaa lagu bartaa imaam malik carabi okay mustaqbalka maxaad jecesha inaad noqoto معلمات maxaad barnaamijka tarbiyada toddobaadkan uga qayb qaadanaysaa قوي ku soco
باب أمنية الفعل المزيد فيه كأعلمها الفعل يأتي بالزيادة ما ولا ووال لست قام حرا كما انفصل وصل ذا آلف في الحشر رابعة وعاليا وكذا كهبي خاع تذل دحرجات أبيض أحلو لسبة ضرة لمعت ولا وخلب السنبسات فصل وحضن قاح وانسلسلا كما كان سل فقل سل لو ربتها الورد مرتحلة لهزقتها لقمت رحم السقوى ألا ترى تبتف الضفل هم قدر نار الجمل المس كان تبت جمت وغلطمة لما سهرم عد وعلى انكسام توخلة علم وضاع وعلم وضاع سودة جبي بنفسام بارزم لقد ممانة سرقة واجتنب خللة maasha allah ugu dambeyntii halkan ka salaamaysaa تملكنا بويدا anaga waa ku salaamayna wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu adigoo magacaa ku bilaabaya halkaad naga soo horeys ما فنان أحمد حاجة يا دي- ديان كونيفيرو kunyabarow ayaa joogtaa barnaamijka tarbiyada caruurta toddobaadkii tiimada socosha آه su-aalihii lisweydiin soo diyaar آه aan ku horeyna su-aasha koowaad waxaa sheegtaa imse sano ay ku dhintay cumar bin khadaab
لحظة يا سيدة okay waxaad sheegtaa magaalada madaxda gobolka baay بيضاء madrasee wax ka bartaa برجاء waxaad ugu bartaa علي صومالي علي إسحاق علي تعفو maasala mustaqbalka maxaad jecesha inaad noqoto
داعيت
ya
داعيت maasha allah maxaad barnaamijka tarbiyada toddobaadkan uga qayb qaadanaysaa قرآن magaca
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض السلام عليكم وعalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu adigoo magacaa ku bilaabaya halkaad naga soo wacaysa تميساء عبد الله عمر xaggee naga soo wacaysaa بن سلمة barnaamij tarbiyada caruurta toddobaadka tiimada
آه su-aalihii isweydiin soo diyaar آه aan ku horeyna haddaba su-aasha koobaad waxaad sheegtaa imise sana ayuu ku dhintay cumar ibnu khadaab مثلا شدحتها haddaba waxaad sheegtaa magaalo madaxda gobolka baay madrasee wax ka barataa ما أتذكر
ee mustaqbalka maxaad jecesha inaad noqoto معلومات waxaa barnaamij tarbiyada toddobaadkan waa ka qaadanaysaa صلاح ku soconaa
المسند المتصل الإسناد من الغني حتى المشرفة ولم يدل على سمع كل راوي يتصل بإسناده للمشرفة فالمتصل مسلسل كما على السن أتى أما والله أن بني الفتى كذاك قد حدثني بقائنا أو بعد أن حدثني في السماء maasha allah ugu dambeyntii halkan ka salaamaysaa بعد الفرقان منك بعيدين جاهلين كالكتاب anagana waan ku salaamayna السلام عليكم وعalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu adigoo magacaa ku bilaabay iyo halka aad naga soo wacaysa دجمة صارت dalagale ayaad naga soo wacaysaa magaca حفصة xabso barnaamij tarbiyada caruurta toddobaadkii tegey mala socoto يا barnaamijka tarbiyada caruurta toddobaadkii tegey mala socoto ها su-aalihii isweydiin soo diyaaray ها aan ku horeyna su-aasha koowaad waxaad sheegtaa imise sana ayuu ku dhintay cumar bin khadaab نحن نتدحسن waxaad sheegtaa magaalo madaxda gobolka baay بيضاء madrasee wax ka bartaa
نعت كردوة maxaad ugu bartaa علوم جغرافي تفسير إنجليز حساب يا حس... يا يا علوم maasha allah mustaqbalka maxaad jecesha inaad noqoto داعية maxaa barnaamijka tarbiyada toddobaadkan uga qayb qaadanaysaa قرآن noo akri أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا
maasha allah ugu dambeyntii halkan ka salaamaysaa
walaalaha mujaahidiinta idaacadda alfurqaan iyo
annagana waa ku salaamayna
asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu adigoo magacaaga ku bilaabay halkaad naga soo waceyso maxamed xagee naga soo waceysaa
degmada sani galagle ayaad naga soo waceysaa barnaamij tarbiyada carruurta gaadkii tegay naga soo ha su-aalihii laisweydiin ma soo diyaaris ha aan ku horeyna su-aasha koowaad ee waxaad sheegtaa in sasan ay ku dhintay cumar ibn khadaab lixdan saddex maasha allah waxaad sheegtaa in magaala madaxda gobolka baay baydhabo madrasee wax ka barataa macadka qordon macadkaas maxaa lagu bartaa waxyaala lagu bartaa wax nooga sheeg naxwa culuum diqoraasiya xisaabta ingiriishka iyo wixii la midka maasha allah mustaqbalka in maxaad jecesha inaad noqoto mujaahid maxaa barnaamij tarbiyada toddobaadka nooga qayb qaadanaysaa شعر ku soco الحمد لله القديم الباري ثم صلاته على المختار وبعدها كثيرة الرسول منظومة مجازة الفصول لكن ال- لكنما المشهور ثاني عشر يوم الاثنين طلوع فجر وافق العشرين من نيسان وقبله حين أبي حان maasha allah ugu dambeyntii halkan ka salaamaysaa يا عبد الإسلامي الفرقان يا أمير كان أبو عبيد المسلمين ملك السجان inagana waan ku salaamayna السلام عليكم وعalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu adigoo magacaa ku bilaabay halka aad naga soo waceyso دقمة ساكو saako ماريا محمد maariyo oo saako joogta okay barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii tagay mala socoti ميا lama socon miya ها jimcadan la socaya dhegeysi ah si aad هاي هاي khamiista si aad khamiista kala galabteeda aad la soo xiriirto adoo oo taqaanid su-aalihii isweydiiyey kana jawaabi karto okay
هاي السلام عليكم وعalaykum asalaam waraxma adigoo magacaa ku bilaabay halkaad naga soo waceyso
السلام عليكم دواي حسوبة محمد xagee joogtaa دقمة سردي barnaamijka in tarbiyada carruurta toddobaadkii tegay mala socoti ها su-aalihii la isweydiin ma soo diyaari ها haye aan ku horeyna su-aasha koowaad ee waxaad sheegtaa imisa sano ayuu ku dhintay cumar ibn khadaab لحدي سدح سنة maasha allah waxaad sheegtaa magaalo madaxda gobolka baay بيدو
madrasada wax ka barataa
دار القرآن mustaqbalka maxaad jeceshahay inaad noqoto مجاهد maxaad barnaamijka tarbiyada toddobaadkan uga qayb qaadanaysaa قرآن noo akri أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد maasha allah ugu dambeeya halkan ka salaamaysaa
المجاهدين أمريكا أو يعيدون يلعب سلام الأشقاء
anagana waa ku salaamayna السلام عليكم وعalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu adigoo magacaa ku bilaabay halka aad naga soo wacayso magacay waa ridwaan faysal waxaan kasoo wacay degmada sanad sanad le ayaad naga soo wacaysaa En barnaamijka in tarbiyada carruurta toddobaadkii tegay nala socota ها aan su-aalihii la isweydiiyey ma soo diyaarin ها aan ku horeyna su-aasha koowaad ee waxaad sheegtaa in sasan ayuu ku dhintay cumar ibn khadaab لحدا لسدح waxaad sheegtaa in magaalo madaxda gobolka fai بيدو madrasada wax ka barataa معك قردوة maxadkaas maxaa lagu bartaa waxyaabaha lagu bartaa wax nooga sheeg تفسير السيرة التجويد mustaqbalka maxaad jeceshahay inaad noqoto معلمات maxaad barnaamijka tarbiyada toddobaadkan uga qayb qaadanaysaa قرآن noo akhriga بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة منهم مغفرة وأجرا عظيما maasha allah ugu dambeyntii halkan ka salaamaysaa ولا لا مجاهدين تبعد سلام الفقراء anagana waa ku salaamayna
السلام عليكم وعalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu adigoo magacaaga ku bilaabay halka aad naga soo wacayso مريم علي دكتور ساكن maryamo cali oo joogta saakoomiya barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii tegay mala socota waa dhegaysana dhegeysay waa ku haftaa aada ula socotmo haa maasha allah haye su-aalihii la isweydiiyey ma soo diyaari haa aan ku horeyna su-aasha koowaad ee waxaad sheegtaa imse sano ayuu ku dhintay cumar ibni qadaas assalaamu calaykum calaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu adigoo magacaa ku bilaabaya halkaad naga soo wacay degmada salaga barnaamijka tarbiyada carruurta galaadka tv nala socda haa su-aalihii la isweydiiyey ma soo diyaari haa aan ku horeyna su-aasha koowaad ee waxaad sheegtaa imse sano ayuu ku dhintay cumar ibni qadaas lixdan iyo saddex waxaad sheegtaa magaalo madaxda gobolka baahi baydhabo madrasada wax ka barataa darafta nuur islaam saqof maxaa jecesha inaad noqoto mujaahid maxaad barnaamijka tarbiyada toddobaadkan uga qayb qaadanaysaa fiiro waa akhri الحمد لله القديم الباري ثم صلاته على المختار وبعدها كثيرة الرسول منظومة مجازة الفصول توليده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل لكنما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره ووافق العشرين من ليسانا وقبله عين أبي حانا
ugu dambeyntii halkan ka salaamaysaa أمير كان أبو العبيدي والعوام مجاهدين في إذاعة إسلام بالفقان anagana waa ku salaamaynaa
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته adigoo magaca ku bilaabaya halkaad naga soo wacay حي عليكم xageed naga soo wacaysaa جماعة جماعة jamaame barnaamij tarbiyada carruurta toddobaadka ka tegi mala socod ها su-aalihii la isweydiin soo diyaar ها aan ku horeynaa daba su-aasha koowaad waxaad sheegtaa imse sano ayuu ku dhintay cumar bin khadaab لعين سيدك سنة waxaad sheegtaa magaalo madaxda gobolka baay بابايا madrasada wax ka barataa
الأقصى maxaa lagu bartaa قرآن حديث سومالي عربي mustaqbalka maxaad jecesha inaad noqoto
معلومات maxaad barnaamij tarbiyada toddobaadkan uga qayb qaadanaysaa قرآن noo akrida أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبصر maasha allah ugu dambeyntii halkan ka salaanaysaa أمير كان أبو إياد مجاهدين مركز الجواب أبو
anagana waa ku salaamayna
السلام عليكم وعalaykum asalaam waraxma adigoo magacaa ku bilaabaya halkaad naga soo wacaysa deg ma yaraada jamame ayaad naga soo wacaysaa barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadka tegi mala socoto haa su-aalihii la isweydiin soo diyaarta haa ku horeyna su-aasha koowaad waxaad sheegtaa imse sano ayuu ku dhintay cumar ibn khadaab jalan sida maasha allah waxaad sheegtaa magaalo madaxda gobolka baay
dhedhada madrasada wax ka barataa amal minqab maxaa lagu bartaa qur'aan mustaqbalka maxaad jecesha inaad noqoto mujaahid maxaad barnaamijka tarbiyada toddobaadkan uga qayb qaadanaysaa qur'aan noo akriba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد dambeyntii halkan ka salaamaysaa
السلام عليكم anagana waa ku salaamaynaa السلام عليكم وعalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu adigoo magacaa ku bilaabaya halkaad naga soo wacaysa عبد الآن مع البلاد تكملت ماما maasha allah barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii tegi mala socota ها su-aalihii la isweydiin ma soo diyaari
ها aan ku horeyna su-aasha koowaad waxaad sheegtaa imse sano ayuu ku dhintay cumar bin khadaab يا حبيبي السماء waxaad sheegtaa magaalo madaxda gobolka baay بيت ما madrasada wax ka barataa أمرنا قصات maxaa lagu bartaa قرآن حديث okay mustaqbalka mustaqbalka maxaad jecesha inaad noqoto مجاهد maxaad barnaamijka tarbiyada maxaad barnaamijka tarbiyada toddobaadkan uga qayb qaadanaysaa مشيدة noo akri bara الله مبعوثا الصيام منذ القادم النهارك والله يدعكك وكافي أن لا أؤمن له ذكر والقوة عواك التلاقوة أقل أن والقوة جهنم وإنت نفسك كل يهي كل ذكر من دواكي ومركو جواد في جهاد من نائمك أقل أن وام إن تم الوالد بلدي أيام تساعدين كل أقل السلام عليكم أنا إسكالي قديس وعبد واسنا نبيك ugu dambayntii halkan ka salaamka
جاز الدين أمير كنا قولك أياد الفقار
فيه فخار للورى والعرب نورنا فيه فخار للورى والعرب qaybaha dambe ee barnaamijka tarbiyada carruurta waad ka dhegaysanaysaan idaacadda islaamiga alfurqaan ayaan ku sii siqaynaa markana waxaad ku soo dhowaataan xalqada labiyo labaatanaad ee xubinta siirada nebiga sala allahu calayhi wasalam
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم محمد نبينا أمه آمنة أبوه عبد الله مات ولم يراه محمد نبينا أمه آمنة أبوه عبد الله مات ولم يراه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meel kastoo aad joogtaan caruur ay kusoo dhowaada xubintii siirada nabiga sala allahu calayhi wasalam markii uu nabiga sala allahu calayhi wasalam degay magaalada madiinatulmunawara allah subxaanahu wa tacaala inuu ku xoojiyey nabiga iyo muslimiinta guushiisa tacaala isku soo dumay qulubta kadib in badan ay col iyo cadaabo isku ahaayeen waxaa nabiga sala allahu calayhi wasalam difaacay ansaarta ayagoo ka difaacay madow iyo cadaan intaba islamarkaaba waxaa isku soo beestay yuhuudii iyo carabtii mushrikiinta ahaa iyagoo hal meel ugu soo wada jeestay la dagaalanka muslimiinta allah subxaanahu wa tacaala wuxuu rasuulkiisa iyo muslimiinta faray inay gacmaha gaalada ka laabtaan inta ay ka xoogaysanayaan xilligaas ayaana muslimiinta dagaal loo idmay balse laguma waajib yeelin allah subxaanahu wa tacaalaana wuxuu yidhi udin liladiina yuqaatiluuna biannahum dulimuu wa ana allaha calaa nasrihim laqadiir tani waa aayaddii ugu horreysay ee dagaalka kusoo degtay kadib markii muslimiinta la faray in ay la dagaalamaan wuxuu allah subxaanahu wa tacaala ka yidhi arrinkaas waqaatiluu fii sabiili illaahi aladiina yuqaatiluunakum walaa tactaduu ina allaha laa yuxibu almuctadiin ugu dambayntii waxaa muslimiinta la amray in ay la dagaalamaan gaalada wuxuuna allah subxaanahu wa tacaala yidhi waqaatiluu lmushrikiina kaafatan kamaa yuqaatiluunakum kaafa waclamuu ana allaha maca almuttaqiin wax ka mid ah waxyaabihii uu rasuulka sala allahu calayhi wasalam la gooni ahaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu ahaa mid asxaabtiisa beeca kula galo in aysan ka soo caran goobta dagaalka wuxuuna marmarka qaarna la geli jiray asxaabtiisa beecatulmowt sidoo kalena wuxuu beeco kula geli jiray islaamnimada iyo tawxiidka in lagu sugnaado daacada iyo jihaadkana la joogteeyo hijriyada loo soo hijrooday madiinatulmunawara intaan makatulmukarama muslimiinta furan ka hor waxaa dhacday in rasuulka sala allahu calayhi wasalam beeco kula gala koox ka mid a asxaabtiisa in ay cidna wax weydiisan markaas baa waxaa dhici jirtay in mid ka mid ah raggaas ka dhaco jeedalkiisa kadibna uu kasoo dega fariskiisa oo uu dhulka kasoo qabsan jiray asagoo qofna ku dhihi jirin ii soo qabo jeedalkaas wuxuu nebiga sala allahu calayhi wasalam ahaa had iyo jeer mid ka war haya xogta cadowgiisa wuxuuna diri jiray rag ka warkeena sirta iyo waxyaabaha ay cadowga damacsan yihiin sidoo kale nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo asxaabtiisa waxay ahaayeen kuwo aad ugu barya allah subxaanahu wa tacaala markii ay kula kulmaan goobtii dagaalka cadowgoodii gaalada ahaa dhaqanka nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu ahaa had iyo jeer mid la tashada saxaabadiisa dhanka kale wuxuu socon jiray ciidanka gadaashiisa markii safar ama duulaan la yahay si uu u fangeliyo u qaado ciidankii gaadiid la-aan ah oo uu ka dabageeyey ciidanka iyo kii gaadiidkiisa dabadareeya wuxuuna nabiga sala allahu calayhi wasalam had iyo jeer dhaqan u ahaa in uu qariyo duulaankiisa iyo halka uu ku wajahan yahay si aanan sirta u fakan isagoo marmarka qaar tilmaami jiray jihada aanan loo socon si gaar ah nabiga sala allahu calayhi wasalam asaga ayaa isku dabarajideeyay ciidanka wuxuuna u magacaabi jiray una xilsaari jiray aag kasta qof u qalma oo ka soo bixi kara sidoo kale wuxuu nafsadiisa u diyaargaloowi jiray dagaalka xataa waxaa la sheegaa in marmarka qaar inuu xirto laba dirac bereed sidii uu sameeyey dagaalkii beder oo kale markii uu nabiga sala allahu calayhi wasalam col ama ciidan ka adkaado wuxuu goobta joogi jiray kuna nagaani jiray muddo saddex maalin kadib wuu iskaga soo tegi jiray haddii uu doonayay inuu meel weeraro nabiga sala allahu calayhi wasalam wuu u kaadin jiray isagoo dhegaysan jiray aadaanka haddii uu aadaan ka maqlo goobtaas wuu ka joogi jiray oo ma weerari jirin haddii uu aadaan ka maqli waayo wuu ku qaadi jiray weerar wuxuu jeclaa inuu weerarka qaado maalinta khamiista haddii uu dagaalka kululaado asxaabta ridwaanullaahi calayhim waxay isku aadin jireen nabiga sala allahu calayhi wasalam asaga ayaana cadowga ugu dhowaa wuxuu aad u jeclaa nabiga sala allahu calayhi wasalam xarakada iyo faajeertanka inta dagaalka lagu jiro wuxuuna aad u reebi jiray in la dilo islaamaha iyo carruurta sidoo kalena wuxuu reebi jiray in qur'aanka la geeyo dhulalka uu cadowgu degan yahay si aanan loo ihaanaysanin kitaabka qur'aanka kariimka ah raayadii ama calankii ugu horeysay uu nabiga sala allahu calayhi wasalam guntay markii aan qaadana riwaayadda muusa bin cuqba calankii ugu horeysay ee uu nabiga sala allahu calayhi wasalam guntay waxaa loo guntay xamse bin cabdilmutalib bishii ramadaan sanadkii koowaad ee hijriyada isagoo wata soddon saxaabi oo muhaajir muhaajiriin oo keli ah si ay uga hortagaan safar qureysheed oo ka yimid dhulkaas iyo shaam waxaa safarkaas la socday abujahal oo wata saddex boqol oo nin ilaa ay ku kulmeen meesha loo yaqaano seef albacar oo dhankaas iyo alciis ku taalo waxaana isku saftay iskuna soo horjeestay gaaladii mushrikiinta ahaa iyo muslimiinta iyo muhaajiriinta ahaa ilaa uu kala dhex galay nin la oran jiray maajid binu camar aljuhaani kaasoo balan kula jiray labada dhinacba sariyadii cubaada binu xaaris bishii shawaal ee isla sanadkaas wuxuu nabiga sala allahu calayhi wasalam diray sariye uu hogaaminayo cubaada binu xaaris bin cabdilmutalib kana kooban lixdan muhaajiriin soocan ah ilaa ay kula kulmeen meesha loo yaqaano badnuraabig waxayna halkaas kula kulmeen abu sufyaan ciidan uu wato halkaas waxaa ku dhex maray isku turtuur balse dagaal weyn oo seefaha iyo waramaha la iskula tago ma ku dhex marin wuxuu noqday sacad bin wabiqaas oo ka tirsanaa sariyadaas qofkii ugu horreeyey ee leeb ama gamuun allaha dartii u tuura sariyadii sacad bin waqaas bishii dulqacad ee sanadkii koowaad ee hijriyada ayaa sariye uu hogaaminaya sacad bin abi waqaas loo diray meesha loo yaqaano alqaraar ee ku taalo dhulka xijaaz si ay uga hortagaan safar qureysheed waxaana lagula ballamay saxaabada in aysan meeshaas dhaafin tirada saxaabadaas waxay ka koobnaayeen labaatan saxaabi mana aysan wadan wax gaadiid ah habeenkii un bay socon jireen halka maalinkii ay socon jireen si aanan loo arkin markii goobta lagu ballamay gaareen waxay ogaadeen in safarka qureysheed oo uu shalay meesha ka gudbay waxaana la gaaray sanadkii saddexaad ee hijriyada wuxuu nebiga sala allahu calayhi wasalam qaaday dagaalkii al abwaa waana duulaankii ugu horreysay ee uu nebiga sala allahu calayhi wasalam qaada wuxuuna u duulay si uu uga hortago safar qureysheed oo halkaas marayey nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadiisa wax dhibaato ah lama kulmin sidoo kale wuxuu balan iyo cahdi la soo galay reer bani damra in aysan kusoo duulin cidna aysan kusoo hogaaminin dagaalka muslimiinta oo uu isagana ku duulin intaas aynu kusoo gabagabaynaynaa سيرة رسولك صلى الله عليه وسلم تانية انت نكون كل من حلقة زوجته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمد نبينا أمه آمنة أبوه عبد الله مات ولم يراه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
لا ولا في المغرب إنما آياته نهج خير الآدب نورنا فيه الحنان والأمان والأمان آه والأمان والأمان نورنا لم يغرب في ليالي الكرب
qeybaha dambe ee barnaamijka tarbiyada carruurta ayaan isla soo gaarnay waxaase markani ku soo dhowaataan su'aalaha carruurta laga doonaya inay ka soo jawaabaan toddobaadka dambe carruurey su'aalahan toddobaadkan idin soo gudbin doonno waxay isugu jiraan siiro iyo sidoo kale juqraafi su'aasha koowaad carruurey waxay idin leedahay waxaad sheegtaan sanadkii uu khilaafada qabtay cuthmaan ibnu cafaan radia allaahu canhu su'aasha labaad carruurey waxay u dhacaysaa sida tan waxaad sheegtaan magaalo madaxda gobolka bakool waxaad sheegtaan magaalo madaxda gobolka bakool waxaan idin rajaynayaa inaad ka soo jawaabtaan toddobaad ka soo socda inshaa allah idinkuona la soo xidhiidhaya maalinta khamiista galabkeeda saacaddu markay tahay toban saac iyo bar ama toban ka iyo bar galabnimo waxaadna naga soo wici kartaan telefoon nambarkiisu yahay eber lix hal toddobo konton iyo toddobo labaatan lixdan iyo lix aan ku celiyo mar kale eber lix hal toddobo konton iyo toddobo labaatan lixdan iyo lix
لا ولا في المغرب إنما آياته نهج خير الآدب نورنا فيه الحنان والأمان والأمان آه والأمان والأمان نورنا لم يغرب في ليالي الكرب
guud ahaanna intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa dhegaystayaal barnaamijka tarbiyada carruurta tan iyo intaan ku kulmayno barnaamij caynkan oo kale ah iyo toddobaadka dambe waxaan idinkaga tegaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
نورنا فيه فخار للورى والعرب نورنا فيه فخار للورى والعرب قد أضلتنا به راية النصر الأبي قد أضلتنا به قد مضت أيام